wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay shirka dhammaystirka iyo ansixinta qorshaha qaran ee caafimaadka mideysan shanta sane ee soo socoto shirkan oo soco doona muddo laba maalin ah ayaa waxaa ka qeybgeliyay wasiiro ka tirsan wasaaradaha caafimaadka beeraha xanaanada xoolaha iyo mas-uuliyiin ka socday maamul goboleedyada dalka doctor cabdinaasir yuusuf cismaan madaxa barnaamijka caafimaadka mideysan ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka warbixiyey muhiimadda barnaamijkan xaqiiqatan waa barnaamij aad muhiim ugu ah in maxaan irahda laga hortaga cudurrada faafa ee ka yimaada xoolaha iyo ama deegaanka si macnaha markaan loo ilaaliya amniga caafimaadka ee bulshadeenna soomaaliyeed waxaan rajaynayaa insha allah in qorshahan maxaan idhaahdaa la ansixiyo heer qaran kadibna maxaan idhaahdaa implementationkiisa laga maxaan idhaahdaa implementationkiisa lagu sameeyo dhammaan gobollada maxaan idhaahdaa dalka soomaaliya shirkan ayaa door muhiima ka qaadanayo sidii loo heli lahaa nidaam caafimaad oo mideysan oo ka hirgala dalka